Lele maxamed cabdi maxamed raadiyo calaado dhuusmareen
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow radio cadaado dhuusamareeb
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawar cabdullah warsamarable radio cadaado dhuusamareeb
bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhammaantiinba kusoo dhowaada qodobada ugu dooroon warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado qodobada ugu waaweyn ee saakaad ku dhagaysa doontiina waxaa ka mida meydad horleh oo laga soo saaraya dhismayaashii ay weerareen al-shabaab ee magaalada muqdisho mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka loogu baaqay in xilalka laga qaado madaxweynaha suudaan oo ka hadlay weeraradii ka dhacay magaalada muqdisho dowladda qatar oo cambaaraysa qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho kenya oo war ka soo saartay weeraradii ka dhacay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo tacsi u diray eheladii dadkii ku gooriyooday qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho qodobada caalamka warka subax saakaeed ku dhagaysan doontiina waxaa ka mida wiil ay dhashay madaxweynihii hore ee dalka liberiya oo loo xiray lunsi lacageed qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontiin warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado u diyaar garooba kuwa iyo kuwo kale
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo sabdiya taariikhda ay ku haastaysan tahay labada bisha saddexaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobadii oo maqasheen oo faahfaahsan saakay waxaa la diyaara xasan axmed maxamed khasaaro
mahadsanid maarno bismillaahi raxmaan raxiim habewna subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnadaas ka faahfaahsanaa ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay dhismaha maqaayadda hilacyuuki ee magaalada muqdisho ka soo saaray meydka wiilan yar ah oo la sheegay inay kusoo dumeen qol uu deganaa howlgal ballaaran ee weli ka soconaya dhismayaasha ku burburayay weerarkii iyo qaraxyadii al-shabaab waxaana suurtagal ah in ay jiraan dad weli meydkooda ay ku hoos jiraan dhismayaashaasi gadiidka loo yaqaana cagacagafta ayaa ku howlan faaqyada dhismayaasha burburay waxaana sidoo kale warar qaar ay sheegayaan inay weli ay jiraan dad lagu layahay oo la baadigoobayo ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe soo afjaray weerarkii uu qaaday muddo dhowr saacadood ah xilligaasi waxaana jiray meed laga soo saaraya dhismayaasha shisheeye ee ka tirsan waa dhismaha shideeya oo inta badan weerarkaasi ku burburay siyaasi cabdi bare jibriil ayaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo ugu baaqay in xilka ku qaado muslimiinta hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya cabdi bare oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa muslimiinta kala duwan ee hay-adaha ammaanka ku eedeeyey inay dayaceen dadka shacabka ah maadaama al-shabaab muddo ka badan labaatan saacadood ee dagaal ay ka wadaan magaalada caasimaddahi muqdisho wuxuu sheegay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ay arki doonaan shacabka soomaaliyeed oo tallaabada uu qaadaa maadaama waxyaalo weyn ay soo saartay dadka shacabka xilli hay-adaha ammaanka ay muujinayaan feegjinaan dheeriya cabdi barre ayaa ugu dambeynta madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa codsaday in lasoo xiray mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka si wax looga weydiiyo dadkii rayidka ahaa ee lagu xasuuqay waddada maka almukarama ee magaalada caasimaddahi muqdisho madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa ka hadlay weerarkii qaraxyada ku bilowday oo ka dhacay waddada maka al mukarama ee magaalada caasimaddahi muqdisho sidaa warkaan uu ku faahfaahinayo mahad nuur axmed mahad
madaxweynaha dowladda suudaan mudane cumar xasan al bashiir ayaa qadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi u diray muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sheeda weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho al-shabaab ay ku qaadeen madaxweyne albashiir ayaa sheegay inay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay ku garab taagan yihiin walaaltinimada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedna ay la qaybsanayaan falalkii ka dhacay magaalada muqdisho madaxweyne albashiir ayaa caafimaad deg deg a alla uga bariyay dhammaan muwaadiniin muwaadiniintii soomaaliyeed ee ku dhaawacantay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho dhankiisa madaxweyne farmaajo ayaa uga mahad celiyay madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir xiriirka uu la soo sameeyey si uu la wadaago dareenka walaaltinimo ee ku aadan weeraradii arga arxandarrada ee al-shabaab ay ku qaadeen ay ku xasuuqeen shacabka soomaaliyeed
maad waa mahadsan tahay warkaas waxaa raadiyaha cadaadaba ayaa degeysanaysaan dowladda waddanka qatar ayaa si xogan u cambareysay weerara khasaaraha geystay oo saacdihii lasoo dhaafay shalay ahaa ururka al-shabaab ay ku qaadeen magaalada caasimadda ee muqdisho war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda dooxa ayaa horey waxaa lagu tacsiiyey ehelada dadkii ku geeriyooday weerarkaasi qatar oo dadka sawiraha ku dhaawacmay rajaynaysa caafimaad deg deg ah ayaa sheegtay inay xoojinayso taageerada ay siinayso dowladda federaalk ee soomaaliya iyo shacabkeeda faahfaahiino kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha dhaawacay iyo midka dhimasho ee weerarkaasi ka dhashay saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in dhaawacida kor u dhaafayaan soddon ruux halka dhimashadana ay ku qiyaasayo labaatan ruux maadaama goobta ay wax ka dhaceen ay ahayd mid aad saxmad badan ah al-shabaab ayaa dusha saaratay mas-uuliyadda falkaani oo noqonaya midkii waa mid ka mid ah kuwa ugu cuslo ee ka dhaca magaalada caasimaddahi muqdisho dowladda waddan kenya ayaa dowladda federaalka soomaaliya uga tacdiyeysay weerarkii ururka al-shabaab ay maalin labadii shalaah ay ku qaadeen waddada maka almukarama ee magaalada caasimaddahi muqdisho war-saxaafeed ka soo baxay dowladda kenya ayaa waxaa lagu yidhi waxaan tacsiil la wadaagayna qoysaska soomaaliyeed ee weerarka al-shabaab kaga geeriyoodeen kuwa ay jeclaayeen dagaalkoodana waa mid caalami ah oo u baahan iskaashi buuxa warkaas subaxee raadiyaha cadaado ayaa degeysanaysaan korre waxaad maqli doontaan akhbaarka caalamka ah iminkaasi
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markaan akhbaarka caalamka akala janayen oo ah wiil ay dhashay madaxweynihii hore ee dalka liberia ee lebanon johnson ayaa loo xiray eed la xidhiidha lacag u dhigantaa boqol iyo afar milyan oo dollar oo lacagtaasi oo lacagta dalkaasi ah waxaa gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe markii lacagtaasi lasoo daawacay bishii maaj ee sanadkii hore ninkaasna madaxda u ahaa oo ahaa gudoomiyihii hore ee bangiga dhexe milton wekes ayaa isna la xidhay qarinadoodana ilaa haatan arrintaasi kumaysan hadlin raggan ayaa waxaa loo xidhay markii ay soo baxday warbixin baadin waa baaritaan lagu hayay malaayiin dollaro ay luqsadeen warbixinta aadka lagu sugayey ayaa waxaa baaritaankeeda ay ka soo baxday wadahanti dhowrayaal ah oo ka socda shirkadaha afril axis iyo waxaana khamiistii lasoo dhibay lasoo bandhigay safaaradda maraykanka ay ku leeyihiin gudaha waddankaasi warka subaxnimo oo saaka u soo saaray mahad nuur axmed waa naga intaas intaana warkan warkayga dib u kulmi doono subax wanaagsan